wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aanu ku eegayno muranka u dhexeeya wadamada masar iyo ethoobiya ee la xidhiira biyaha webiga niil murankaasi ayaa dad badani waxa ay muujiyeen inuu lug ku yeelan kara dalka soomaaliya haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafka dhanka webiga niilka ee wadamada masar iyo ethoobiya marka hore waxaa warbixintan ku eegaya dhammaan arrimahaasi waryaheena magaalada qaahira xuseen saxnuune sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo labaatankii heshiis ku aadan biyaha niilka ayaa waxaa wadagalay wadamada masar ingiriiska oo mas-uul ka ahayd suudaan iyo inta badan wadamada ay kasoo burqadaan biyaha webiga niilka qodobada la isku raacay heshiiskaasi ayaa waxaa ka mid ah inaan la samayn karin mashaariic ku aadan biyaha niilka ama haraha waaweyn ee bariga afrika gaar ahaan mashaariicda saamaynta ku yeelanaya saamiga biyaha niilka ee masar ilaa marka ay ogolaato xukuumadda masaarida heshiisyada waaweyn ee quseeya webiga niilka oo horey loo kala saxiixday ayaa waxa uu dhacay sannadii kun sagaal boqol sagaal iyo kontonkii kaasoo ay kala saxiixdeen dowladaha masar iyo suudaan heshiiskaasi ayaa ogolaaday in masar iyo suudaan ay iska kaashadaan ka faa'iidaysiga biyaha niilka kaasoo lagu dhisay biyo-xireenka sare ee dalka masar sidoo kale isla sanadkaasi ayaa dowladda masaarida heshiis la gashay wadamada ay kasoo burqadaan labada webi ee niilka kaasoo tilmaamaya in dowladahaasi aysan dhisi karin biyo-xireenno waxa u dhimaya qaybta masar ay ku leedahay biyaha niilka sannadii kun sagaal boqol sagaal iyo sagaashankii ayay ahayd markii wadamada dhaca webiga niilka ay isku raaceen hindiso ama heshiis dalka tanzaniya kaasoo sheegaya in wadamadaasi ay yeeshaan iskaashi dhinaca siyaasadda iyo bulshadaba laakiin dhinaca kale inta badan wadamada biyaha webiga niilka ay kasoo burqadaan oo ay ku jirto ethoobiya ayaa kala saxiixday heshiis sannadii labada kun iyo kow iyo tobanka kaasoo sheegaya in dib loogu noqdo heshiisyadii hore ee webiga niilka oo saami badan siinaya wadamada masar iyo suudaan inkastoo dowladaha masar iyo suudaan aysan saxiixin heshiiskaasi si kastaba haatee webiga niilka waa webiga ugu dheer caalamka waxa uuna dhex maraa qaaradda afrika waxa uuna u qaybsamaa laba qaybood oo kale ah niilka buluuga ah iyo midka cadaanka ah niilka cadaanka ahi waxa uu kasoo bilaabmaa halka loo yaqaano harooyinka waaweyn oo ah bartamaha afrika halka ugu fog ee webigani uu kasoo bilaabmo waxa weeye wadanka biyaha soo raaca webiga niilka cadi waxa ay ka yimaadaan waddanka tanzaniya gaar ahaan harada weyn ee victoriya waxuuna soo maraa wadamada yuganda ilaa iyo koonfurta suudaan halka biyaha webiga niilka buluuga ahina uu kasoo bilaabmo harada tana ee waddanka ethoobiya waxa uuna soo gaaraa waddanka suudaan waxayna ku kulmaan labada webi meel u dhow caasimada waddanka suudaan ee khartuum webiga niilka waxaa wadaaga toban dowladood oo afrikaan ah oo toddoba ka mid ay kasoo burqadaan biyaha webiga niilka sida ethoobiya kenya tanzaniya uganda jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ruwanda iyo burundi halka dowladaha masar suudaan iyo koonfurta suudaan ay yihiin dalalka hela qulqulka biyaha niilka xuseen saxnuuni v o a qaahira haddaba barnaamijka qaybtan dambe waxaanu ku eegaynaa muranka dhanka biyaha webiga niil ee u dhexeeya wadamada masar iyo ethoobiya iyo lugta uu ku yeelan karo soomaaliya waxaa igala qayb galaya barnaamijka brofesor xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda kaalgare ee dalka kanada doctor cabdikariim daahir xasan oo wax ka dhiga jaamacadda qaahire qaybteeda arrimaha afrika iyo carabta waxaa kaloo ka qayb galaya isna oo ku sugan magaalada qaahire doctor maxamed ibraahim cabdi maxamed deeq oo ka tirsan machadka daraasaadka carabta ee magaalada qaahira marka ugu horeysa kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan rabaa marka inaan idi dhex dhigo maxay masar u diideysaa biyo xireenka neel in la dhiso oo ay etoobiya dhisato waxaan rabaa inaan siiyo professor xuseen warsame walaal falastiin aad iyo aad baad umahadsan tahay biyaha niilka waxaa aada uga faa'iidaystaa oo ugu badan waa masar weeyi heshiis yar oo waxaa jira iyadii ay kala saxiixdeen suudaan kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo sagaalkii oo dhigaya inay suudaan biyaha qaadato labaatan iyo shan egyptina ay qaadato toddobaatan iyo shan wixii ka sarreeye wadamada xagga sare ee na kuma ay xisaabtaminbaba oo labawadaasoo la ydhaahdo wadamada downstreamka ydhahdaan baa qaybsamay etoobiya marka imika waxay leedahay de aniguna qaybteedii inaan helo weeyaan oo dhaaman baan u baahnahay egypt marka waxay leedahay haddii sidaa aad samaysaan dee waxaa yaraanaya qaybtaydii ayaa meesha ka baxaysa suudaan iyadu maanta way ogolaatay oo de awalba shan iyo labaatan bay ku lahayd way ogolaatay shan iyo labaatankeedina runtii way ka faa'idaystay oo dhaamis badan bay samaysoo shiinuhu dhisay ethoopiana waxay leedahay xaq baan u lahay laakiin sharci dhigaya baa jira oo international odhanaya haddii kuwa xagga uu ka bilaabo nailka iyo biyahaasi ay magaranaysaa doonaya wax ka sameeyaan waa inay marka hore kala tashadaan qolada hadda biyaha ka faa'iidaysataa ee magaranaysaa dee ka mid tahay suudaan iyo egypt oo ay tusdaaya caddeeyaan in significant harm bay yidhahdaan macnihii dhibaato weyni inaanu uga imanaynin waa inay caddeeyaan marka taa haddayna caddeynin dee sharciga adduunka marka loo eego runtii waa xaaraan weeye inay magaranaysa etoobiya joojiso un oo waxay ku xilla dee noloshoodii baa ku dhisan oo irrigationkii bay ku sameeyaan oo biyaha lacabay ka dhigaan oo leyrhkay ka helaan waa noloshooda oo dhan baba ku dhisan marka waa waxyaalaha keeni kara in dagaal bilaabmo marka runtii xaq bay dhinacaa u leedahay inay masar tidhaahdo sidee baad wax damacsan tihiin ilow bilay qanci inaad ma garanaysaa aanay wax yeelaynin marka way weydiisatay etoobiya etoobiyana way diiday inay si gaara ugu sheegto oo waxay tidhi guddi aan saaro guddigaas ha ka soo taliyaan guddi yaroo lasoo saarina markii dambe waxay yidhaahdeen dhibaato weyni ma soo gaarayso egypt iyo suudan labada midna waa mahadsan tahay doctor maxamed daeq maxaa ku biirinaysaa waxyaabahan isku khilaafsan yihiin dawladaha dooxada webiga niil oo ay ugu muhiimsan yihiin masar iyo etoobiya masar waxay ku doodeysaa heshiisyo caalami ah jiro oo lasoo saxay ingiriiskii waktigiisii kun sagaal boqol labaatan iyo sagaalkii waktigii xorriyaddii suudaan ay qaadatay kun sagaal boqol konton iyo sagaalkii heshiisyadaasi oo waafaqsan sharciga caalamiga oo lamid ah heshiisyadii xuduudda africa iyo sohdimaha ayaa jira waxa ay xaq u siinaysaa heshiisyada waxay xaq u siinayaan masar haddii dawladaha kasoo bilowdo ay damcaan inay wax ka bedelaan webiga iyo biyaha socodkooda oo ay damcaan inay biyo xireenno sameeyaan waa inaysan dhibaato ugaarsiinin ugaarsiinaynin dawladaha webiga uu ku dhamaado masar iyo suudaan ay ugu wen yihiin masar biyaha webiga niil wuxuu u yahay masar ahmiyad weyn ayuu uleeyahay oo waxaa ku dhisan noloshooda oo dhan waxaana ku xiran ammaankooda qaran dawladaha afrikaanka oo etoobiya ay kamid tahayna waxa ay leeyihiin heshiiskaasi waxaa la galay wakti dawladahaasi aysan xur ahayn oo isticmaal jireen waxaa loo baahan yahay heshiis cusub oo si siman loogu qeybsado biyaha webiga niil halkaasuu ku salaysan yahay waxaa jira arrimo kale oo siyaasadeed iyo loolan gobolka ka socda oo qeyb ka ah arrimahaas oo keenaya in aan si saxa looga heshiin arrimaha ku saabsan qaybsiga biyaha ama in heshiisyadii meesha laga saaro waxaana qeyb ka ah loolanka masar iyo israael ee gobolka waxaa qayb ka ah dawladaha waaweyn iyo xiriirka ayla leeyihiin dawladahan gobolka arrimahaasaa qayb ka ah maaragtay arrintan waa mahadsan tahay doctor maxamed deeq waxaa jira in masar ay hadda u gudbiso etoobiya baaq ku aadan inay joojiyaan dhismaha biyo xireenka webiga niilka haddii ay dhici weyso oo ayna u badan tahay in etoobiya ay diido muxuu noqonayaa xalka u furan masar waxaan rabaa inaan siiya doctor cabdi horta waxaa xaqiiqaa in xilligan waktigan maanta la jooga masar aanay dagaal military aanay aanay diyaar u ahayn ama xagga dhaqaalaha ahaato ama siyaasadda caalamka oo aan aada u saacideyn ha ahaato ama duruufaha daafiliga ah ee wadanka ka jira ha ahaato inaanay arrimahaas oo dhami aanay u saamaxayn masar inay maanta dagaal ay la gasho wadan kale oo afrikaana horto taasi waa xaqiiqa waxaana loo badinayaa inaan dagaal quud in lagu hanjaba maaha in aanay imanaynin in dagaal ay gasho masar hase yeeshee waxaa jira in arrintani xalkeedu haddii laga wada fadhiisto oo si cilmiyeysan loo eego laga heshiin lahaa sida doctor maxamed maxamed sheegay waxaa jirta arrimo kale oo oo ka waaweyn kana xasaasiyad badan oo runtii fogeynaya xalkii laga gaari lahaa arrintan laga gaari lahaa masar waxay isku dayi doontaa inay cadaadis badan oo diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale iyo mid siyaasada gudaha ee etoobiya ah inay pressure badan ku saartay etoobiya si ay ay usoo dabacdo ayay isku dayi doontaa waxaa jira dhowr warqadood ama dhowr yani khiyaar oo ay isticmaali karto masar si ay arrintaa ufuliso hase yeeshee waxaa meesha isweydiine qadiyadan masar gudaheeda maanta masla taagan yahay dowladda islaamiyiinta ay hogaaminayaan masar hadda maamulaysa waxaa ku kacsan mucaarad xoog badan waxay u baahan yihiin arrinta dhaqaalaha oo aada wadanka dhibaato uga haysa inay ummadda mideeyaan oo u sameeyaan cadow yani dibadda ah oo dadka lagu jiheeyo oo dabadna arrimaha xasaasiga wadanka dhex taagan lagaga yani jeediyaa waa arrin loo baahan yahay taa waxaad moodaa inay sidaa u isticmaalayaan waddanka gudihiisa marka laakasi hawsha loo loo wada ee loo buunbuuninayo qadiyadda labaad waxa weeye mucaaradka ku kacsan dowladda islaamiyiinta iyo iyo madaxweyne doctor maxamed mursi waxay iyaguna uga faa'iidaysanayaan inay tahay arrintani fashal weyn oo waddanka ay soo gaarsiiyeen khibrad darrada iyo maamul xumada ay islaamiyiintu wadaan taasina iyadana waxay keenaysaa in dowladda breshar badan xagga shacbiga iyo axsaabta mucaaradka iyo kuwa kasoo horjeeda loolan kula jiraaba ay ku saaraan oo dabeedna ay kusii riixaan yani go-aano adadag oo oo magaranaysa aan wadahadal fiican lagu xallin karayn haddii aan usoo noqdo qodobkii ugu horreeyey oo ah maxay yeeli kartaa masar masar waxaa u furan dhowr dhowr qodob oo uu ka mid yahay inay in laysla tago maxkamadda caalamka oo labada wadan si qaanuuna loogu garqaado waxaa furan oo kale in wadanka ethoobia ay soo dabcaan oo labada wadan ay foolka fool isu hor fadhiistaan oo arrinta ay goorda gorfeeyaan waxaa furan oo kale arrinta inay saameyn kale ku yeelato wadamada gobolka sida arrinta soomaaliya oo markaa imika soo gelaysa wadanka marka gudihiisana hor yeelatay xiise badanna loo hayo maadaama soomaaliya ay tahay wadan ay taariikh hore oo cadaawadii ethoobia ka dhexayn jirtay arrimahaas oo kale waxaa laga yaabaa masar inay dhaqdhaqaajiso ku saabsan waa mahadsantahay waxaan siinahay doctor xuseen warsame haye professor xuseen warsame walaal horta arrintu sida inay culayska looga dhigay inay u noqoto maaha oo waa arrimo la xalili karaya waxa meesha ka jira colaad in lagu xalilana cidna dan u noqon mayso laakiin anugu waxaan islaahay iminka arrimaha meesha ka socdaa waa sida u magaranaysaa cabdikariim sheegay oo maxamed deeqna markii horeba sheegay arrimo badan oo siyaasadeed oo lagaga faaidaysanayo dawladuhu kaga faa'idaysanayaan baa meesha ku jirta oo baala xoofta abaa ku jirta arrinta xaqiiqda iminka taagani waxa weeyaan haddaan technic ahaan usoo noqono meesha webi baa waxaa laga dhisayaa daam daamkaasi waa daam weyn waa run weeyaan oo ma garanaysa waa ha biyo xidheen weyn baa laga dhisayaa meeshii biyo xidheenkaa laga dhisayaana wuxuu leeyahay baaxad weyn buu leeyahay oo ku tilmaamaan lixdan iyo saddex bay yidhaahdaan bilyan oo ma garanaysaa mitric ayuu noqonaya cubic mitr buu noqonaya waa wax weyn weeyaan macnihii oo ah hal sano waa laba river baa meesha nileka wuxuu ka samaysmaa waa waa waa laba webi weeyaan midka whiteka yidhaahdaan oo aan ethoobia soo dhex marin midka cad iyo kan buluuga ka yidhaahdaan oo ka yimaada ethoobia waa ka buluuga un waxaa laga hadlayaa ka buluugana biyaha ugu badani soo mara meesha ku kulmaan waa khartoum weeye ka buluuga markaa biyihii ka soo baxayey hal sano biyihii ka soo baxayey ayuu reserverka marka la buuxinayo dhaamka la buuxinayo hal sano intii biyihii mariyey buu qaadanayaa laakiin waxay doonayeen inay ku sameeyaan etoobiyaanku dhowr sano oo sanadkan in yar ay meeshii buuxiyaan sanadka dambana ay sii buuxiyaan sanadka saddexaadna ay buuxiyaan laba kun iyo siddeed iyo tobanka ayuu noqonayaa shaqaynayaa intaa marka in yarba marbuu buuxsamayaa intaasi waxaa laleeyahay ka dhimi mayso wax badan wadamada suudaan iyo masar haddaan laga badbadinaynin waa taa arrinta ay suudaan raalli uga tahay hadda oo weliba suudaan faa'iido kale uga soo kordhayso webiga marka la sameeyo biyo xidheenkani ciiddii ayuu ka reebayaa niilkii marka biyo waxoogaa ka nadiifa kii hore baa gaaraya ma garanaysaa suudaan oo cimrigii dheeraynaya ma garanaysaa biriijyaday sameeyeen iyo dhaamamkay sameeyeen iyo bahaladii ma garanaysaa yaraynaya marka faa'iideedna way ku jirtaa marka waxaan qabaa haddii labada dowladood etoobiya iyo masar ay arrintan yar dejiyaan oo masar ethoobiya ay ogolaato inay warka la qaybsanto masar oo ay tiraahdo sidan una waxdiin yeelaynin in arrinta la xalili karayo laakiin haddii taa la waayo dee labada wadanba waa khasaari karayaanayo masa ethoobiana waxay isku day biyahaba inay qalqaliso xataa sun baa lagu shubi karaa hadday xumeeyaan waxaa iska dhici karta inay ma garanaysaa ay masar ay diyaarada ku kiciso ay soo burburiso ama dad kale oo carqaladeeyo ay u samayso oy ma garanaysaa shiftooyin iyo ay lacag siiso marka laga maarmi maayo in lasoo wada fadhiisto oo la idhahdo sidee baa inoo dana soomaalina u dan maaha runtii da inay dagaal meesha ka
haye doctor maxamed deeq horta dagaal lama filayo dagaal toos oo labada dal ay isku qaadaan labada dalba diyaaru ma aha afrikana diyaaru ma aha dawladaha waaweynna ilama aha inay aqbalayaan dagaal toos oo labada dal oo waaweyn waa laba dal oo waaweyn oo maaragtay ethoobia iyo masar marka la fiiriyo qaaradda africa isla markiiba midooda africa ka hadlay in wadahadal toosa la galo laakiin waxay u eg tahay intaan wadahadalka la gelin dawlad walba in ay maaragtay is adkayso oo shuruudaheeda ay iyo ay bandhig samayso ama dhoolatus siyaasadeed inay samayso waxay noqon doontaa aakhirka inay wada fadhiistaan waxay la tahay xalka ay gaari karaan uma muuqato etoobiya inay ka tanaasuli doonto dhisida biyo xidheenkan masarna ma yeeli doonto in biyo xidheenkan haatan loo samaynayo in loo dhammaystiro waxay noqonaysaa in etoobiya ay aqbaso in ay yarayso biyo xidheenkan oo biyaha uu celinayo inay yarayso masaarida ay ka hadlayaan ama raay caamka ama baarlamaanka markii looga dooday waxaa kamid a in etoobiya ay saxiixdo haddii biyo xidheenkaas baatay uga timaado masar oo tusaale ahaan intuu burburo ay fatahaad qaadaan labada suudaan iyo masar inay magdhow ka bixiso waxay u eg tahay in dawlad walba ay adkeyn doonto shuruud ay la tegi doonto wadahadalka haatan inay adkeynayso isku dayso inay ararkeeda dhan ciyaar waxaa labada dal u furan dariiq diblomaasiyeed iyo mid maxkamad in loo gudbiyo maxkamad caalami ay kala saarto waxaan filayaa in qaaradda africa ay ku noqon ku noqonayso musiibo weyn iyo dhibaato iyo geeska africa iyo gobolka oo dhan bariga dhexe ay saameynayso haddii aan wax laga qabanin oo aan lasoo kala dhexgelin dhibaatada dhex taalla etoobiya iyo masar waa mahadsan tahay marka aan fiirino qaarkiin waa ay ka hadleen saameynta ay soomaaliya ku yeelan kartoo kale waa lasoo hadal qaaday ma laga yaabaa in doonista masar ee ku aadan dhismaha inay joojiso webigan biyo xireenka webiga loo sameynayo niil in ay usii marto soomaaliya ma noqon kartaa marin colaadeed oo labada wadan ay ku loolamaan gaar ahaana masar ay u isticmaasho ethoobiya maadaama masar aanay xuduud lalahayn ethoobiya waxaan siinayaa doctor cabdikariim waa wa wax dhici kara sababta waa waxa weeyaan soomaaliya maanta waxa weeyaan horta wadan muwajaha ama iska horimaad toosan la jiraya etoobiya oo diyaara in inaanu ahayn waynu ognahay hase yeeshee xisaabaadka marka istaraatiijiyadda laga hadlayo bariga africa soomaaliya oo awood lihi waxay ku jirtaa amniga qowmiga masaarida ama waxa loo yaqaano national security sidaa daraadeed beriyahan dambe waxaan ognahay waxaa bilaabmay in wasiye sarsare oo uu horkacayay marka qaarkood wasiirka arrimaha dowladda masar inuu tegay muqdisho waxaynu ognahay in ay safaaradii masar dib loo soo furay in hadda ay dowladda masar qorsheynayso in ay xafiiska diblomaasiga ee muqdisho u jooga ay kor u qaadaan waxaa kaloo jirta inay wadaan inay taageero military iyo tababar iyo dubahabeyn ciidankii soomaaliya ah inay ka qeyb qaataan oo si sidii hore ka firfircoon oo ka yani xaddi badan ay u galaan waxaa kaloo laga hadlayaa masar ay ay ay aada iyo aada u qaadaa dhigayaan inay masar ka hor tagto in midnimada soomaaliya la kala yani la kala qaybiyo ama ay ay kala kala qeybsanaato soomaaliya arrimahaasi gudaha wadanka soomaaliya dhexdiisa xaasidoo daro way ka keeni kartaa ethoobiana waa loo soo dhex mari karaa marka labada wejiba soomaaliya way u saameyn kartaa qadiyadda waxa oo runtii dalka masar aanay aada uga hadal ama siyaasiyintoodu aanay soo qaadin ama baarlamanka aan in hore loogu niqaashin ayaa hadda waxaa soo baxaysa in laga hadlo maamul goboleedyada ama wadanka soomaaliya ka samaysmaya ama dawladaha yani go-ay eeay somaliland kamid tahay infisaalka ama dooniya inay ka go-aan in laga hadlo kuwaa laftooda sidii looga hortegi lahaa sidii magaranaysa loo weeqi lahaa ama sidii dowladda dhexe ee soomaaliya taageero loo siin lahaa waxyaalahaasoo kale yani waxay dardar gelinaysaa yani taasiirkii ama saameyntii ay siyaasadda arrimaha dibadda masar ku lahayd soomaaliya waxay ka hadlayaan hadda oo jirta in yani la niqaashayo laga wada hadlaayo sidii dawladda loo xoojin lahaa siay usoo heshin lahayd gobolada ka go-ay ama gobolada dooniya inay go-aan oo ay iyada u wada control lahayd taasi waynu garan karaa yani mustaqbalka haddii aada loogu dhiifiro oon xikmad iyo iyo iyo caqli lagu darin mushkiladda ay soomaalida u keeni karto iyada dhexdooda yani waa la waa la tasawuri karaa waa garan karaa hadda yeeshee waxaa kaloo meesha taallaa haddii aan hal qodob ku daro qodobka ku saabsan yani soo nooleynta jamaacadka islaamiga ah ee soomaaliya dhexdeeda iyaduna waa qodob hadda socda oo oo wurfuud yani ka timaada ama ka imanaysa meelo kala duwan soomaaliya si iyaga laftooda loo mideeyo yani ururkii ikhwaan muslimiinta loo soo nooleeyo oo ay runtii saameyn dhab ah masar ku yeelato soomaaliya dhexdeeda waa waa program imika socda oo oo laga fikirayo oo oo yani la hindisayo marka taasi waxaad garan kartaa inay tahay mustaqbalka yani fog toban sana ama wax ka badan inay haddaw doonayso inay aada si xawliya usoo gasho soomaaliya dhexdeeda taasi waxa weyan waa waa laakiin sheeko imika cusub oo dee hadlada soomaaliya dagaal gelinaya ama laga dhex yani jihaadaya waxay ila tahay inaanay hadda suurtagal ahayn hay waa mahadsantahay waa mahadsantahay hay professor xuseen warsame
aada ba u saameyneysaa oo la iskuma hayo sababtuna laba labadaba waa mare horta soomaaliya dee cabsi baa laftigeeda haysa oo cabsida haysaa waxa weeyaan haddii etoobiya ay ka samayn karto balliyo ama dhaamam a ka samayn karto ma garanaysa ama biixidhan ka samayn karto dhinaca niilka dee wuxuu diidayaa ma jiro inay labada webi ee kasoo gala soomaaliya dhinaca etoobiya ee ka yimaada buuraha la yidhaahdo ma garanaysa axmarka la yidhaahdo iyo kuwa kale baalaha la yidhaahdaba ka yimaada ee kasoo gala shabeeluhuna uu kasoo galo beledweyne soomaaliya ka kalena uu kasoo galo doolo labadaas mid walba inay dee ma garanaysaa dhaamam ka sameeyaan waxu diidayaa ma jiro markaa waxyaalaha soomaalida lagula hadli doono ayaa ka mid a taa oo hadday goday oo kale ka sameeyaan dhaam dee webigii shabeelle halkaas ayuu ku go-ayaa ka kale waxaa ku yaroon yahay buura laftiga ku dhow dhow oo waa laga yaaba ina aada isu xidhin laakiin kolleyba labaduba khatar bay ku jiraan marka horta cabsidaa daraaddeed iyo innaga oo ku jira ururka carabta oo dabcan la odhan doono hadday dee urur cakey carabta member ah wax la yeelayo dee khasab waxa idinku idinkuna inaad magaranaysa annagana taageertaan iyada waa meesha ku jiro kolley iyo kolley cadaadis xoog laa imanaya dhinaca kale sida uu cabdikariin sheegaya iyadana de dawladda magaranaysa masar hadda waa dawlad magaranaysaa islaam isku tirisa innagana aad bay doonaysaa in usoo dhex gasho oo magaranaysaa ay lohlohato oo ay ururadii midayso oo arrintaana dhinacaana ay kasoo galaan iyadana marka kolley horta barashar badan bayna saaran dhinaca kalena waxay naga saarnaanaya afrikaanka bayna saari doona odhan doona maanta dawladaha afrikaana ha u kala hilinana gaar ahaan etoobiya oo waawalba dagaal soo gasheen marka waxay u baahan tahay innaga laftigeenu inaan siyaasad khayra caadiya la soo baxno oo dhinacna dee aan ka faa'iidaysano oo ma garanaysaa dee attentionkaasi wuxuu keenayaa in laga faa'iidaysto oo wuxuu keenayaa resource buu keenayaa yacni wuxuu keenayaa maalgelin buu keenayaa laga faa'iidaysan karo isla markaana haddana in muddo afkeed lagu socdo oo dee la ilaaliyo jaarnimadiina oo dee etoobiya khasaaraha soo gaadha soomaaliyana oo soo gaadhaya soomaali badan baa ku nool amaba de jabkoogayna soo gaadhaya dhinacii kalena de carruurtii baa ku jira marka waxaas oo dhan marka la isku eego sanadaha soo socda hawl xoog leh ayay u taalla soomaaliya haddii ilaha waa yidhaahdo kugu soo noqon doonaa waxa soomaalida la gudboon qodobkaasi een, waa waa ka doodi doonaa waxaan rabaa inaan siiyo een, maxamed deeq een,
soomaaliya sidaan la soconno iyo masar waxay wadaagaan dana badan mid waa laga dhawaajiyo waa arrinta ku saabsan in biyaha masar ee webiga niil iyo biyaha soomaaliya ee labada webi shabeelle iyo jubba soo maraba inay etoobiya ka wada yimaadaan etoobiyana inay isku siyaasad kula dhaqmi doonto horeyna way u jirtay eh, haatanna way jirtaa oo siyaasadda arrimaha dibadda etoobiya eh, wasaaradda arrimaha dibadda website-keeda waxaan hadda ka hor ku arkay in ay etoobiya mustaqbalka ku fikirayso in ay em, biyaha webiga webiyaasha iyo kuwa badaha in mabda isdhaafsi danaha labada dal in lagula dhaqmo Eh, qodobka marka laga tago eh, waxaan eh, wadaagnay eh, masar eh, xorriyaddii ay ka xorriyaddii soomaaliya masar aada ayay uga qayb qaadatay etoobiyana waxay dooneysay inay soomaaliya en- en lagu lagu soo daro etoobiya oo badaha iyo xeebaha ay hesho eh, kalsooni darradii waagii kasoo bilaabatay halkaas iyo khilaafkii noo dhexeeyay annaga iyo etoobiya wuxuu ku lahaa marxaladihii kala duwanaa aanu soo dhaafnay wuxuu ku lahaa eh, saameyn weyn marka eh, arrintaasi annaga si gaar ayay noo khusaysaa oo meesha ay ku diriri doonaan masar iyo etoobiya waxay noqon doontaa geeska afrika horeyna way u ahayd arrinta ku saabsan maxaa soomaali la gudboon waxay ila tahay dawladaha yaryar waxay ka faa'iidaystaan inta badan markay jiraan eh, loolanka Eh, haddii ay xikmad la yimaadaan iyo maaragtay caqli iyo siyaasad kunyar socod oo danaha dalka ilaalinaysa waa looga faa'iideyn karaa soomaaliya oo annagaba dagaalkii qabooba ayaan ka faa'iidaysan oon ciidamadii soomaaliya laga dhisay oo soomaaliya ay wax badan ku hesho kaalmo dibadeeda Eh, haddii dee eh, la waayo eh, maamul wanaagsan oo arrintaas fahmo en, oo isagu si markaasi xirfad leh arrintaasi uga u- fa- si farsamo uga gudbana eh, waxaan noqonaynaa en, goob dagaal sidii eritrea iyo etoobiya dagaalka uu noo sameeyey oo en, sanadihii ugu dambeeyey dhibaatada ugu badan ee maaragtay meesha labada dawlad ku diraan ee soomaaliya haddana way noqon kartaa waa mahadsan tahay soomaalida waa in ay eh, iyaguna disadaan eh, siyaasadii ay kula dhaqmi lahaayeen masar iyo etoobiya siyaasad isu dheelatiran oo soomaaliya maanta aan eh, iyadoo aada u tabardaran aan lagu gelin karin dagaal waa in lala yimaado Eh, dhinacna etoobiya waxaa naga dhexeeyo dano eh, derisnimo iyo kuwo dhaqaale ayaa naga dhexeeya dhanka kalena carabtan iyaguna dano siyaasadeed iyo kuwo waxaan wadaagnaa diimeed iyo dhaqan iyo waxyaaba badan iyo ururka jaamacadda carabta aan ku jirno marka haddii ay soomaaliya cagaheeda ku istaagan tahay waxay ciyaari lahayd kaalin in ay labada dalba heshiisiso ama ay soo dhaweyso marka sidee meel dhexdhexaad ah khilaafka webiga niil ay uga istaagi kartaa soomaaliya haddii ay fursada ku jirto khilaafkaasina ay uga faa'iideysan kartaa dowladda soomaalida doctor cabdikariim horta runta waxay tahay arrintan xasaasiga ee etoobiya iyo masar udhexaysa muran oo faa'iido ah oo maanta yani uga soo kordhaya dalka soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed runtii oo la taaban karo hadda ma jirto ama waaba yeer tahay baa la odhan karaa aad iyo aad sababta waxa weeye soomaaliya labada wadanba way ka faa'iidaysteen ethoobiana way ka faa'iidaysatay oo yacni siday doontay ula tacaamushay labaatankii sane lasoo dhaafay gobol walba maslaxadoodan bay ka eegtaa waa inay wada fahamsanaytaa masarna waxa weeyaan soomaaliya waxa weyan way kasii jeedsatay oo intii maca dhibaatooyinka iyo mashaakilka ka socday soomaaliya xalka soomaalida marnaba si buuran umay dhexgelin oo ismana odhanin waxa weeyaan ama carabta iyo africa isku dub oo dabeedna yani arrinta soomaaliya xala laga gaadho miisaankaa ismay saarin ha aan kaa dhexgala doctor cabdikariim ma laga yaabaa laakiin tan hadda masar in ay fursadna u noqoto ay soomaaliya ay ugu soo jeesato arrimo badan oo xagga dhismaha militariga ah iyo maamul wanaagga ay ka caawiso mawduuca aan ku socdaa waxa weeye hadda yani waa bilow cusub bilowga cusub waxa uu ku aadan yahay maslaxadda labada wadan laakiin waxaa loo baahan yahay in soomaalidu ay iyagu si xikmadla uga faa'idaystaan oo aanay khatar badan oo intii hore masaga ku jireen kasii badan aanay sii gelinin waa mahadsantaha haye professor xuseen warsame horta doctor cabdikariim iyo doctor maxamed deeq labaduba way taabteen khasaaraha ku jiri kara iyo faaidada ku jiri karta arrintan webigan baalkan la dhisaya mxu biyo xidhakan la dhisaya waa waxay ku qalad afka ingiriiska gole hot potato waa yani cidin waa waxaan la taaban karin oo in la iska waa dhamac in la iska helay ay tahay weeyaan dhibaatadeedu oo xataa bangiga adduunka bangiga carabta bangiga africa labaduba way diideen se intuba way diideen inay maalgeliyaan biyo xidheenkaas laakiin dawlad baa jirta meesha ku jirta oo fadqal dee ka faa'iidaysanaysa waa dawladda shiinaha dawladda shiinaha ayaa hadda afar afar bilyan iyo bar baa ku baxaya daamkaas biyo xidheenkaas milyan iyo bar bilyan iyo bar iyadaa bixinaysa oo laakiin ugu tala gashay ma garanaysaa dhinaca generatorska kuwa ma garanaysaa soo dhalinaya electricitiga dhalinaya ugu tala gashay marka waa wax in layska ilaaliyo runtii horta ay tahay marka siyaasad kastoo soomaaliya ay la timaado waa inayna noqonin mid si cad dhinac u taageeraysa marnaba waa inayna horta noqonin oo wax dee adduunkaba u garta iska ilaalinayaan inaguna way tahay waxaa dhici karaysa inay timaado dictatoriya sidii siyaad bara noqdo kale inay dawladduna noqoto way dhici kartaa marka ay tidhaahdo resource mad helaysaa kaga faa'iidayso oo markaa horu socodkeeni xagga dimuqraadiyadda ay yarayso oo dee markaa dadka u baahnayn ee aad mucaawinada dibadda ka helayso waxaad doontaa samayn karta oo dhibaatadaasay leedahay laakiin ma garanaysaa waa inaan aad iyo aad inagu iskaga ilaalina waayo etoobiya baaxmishar xoog laaynu by the way etoobiya hadda waxay lasoo bixi doontaa siyaasad ah inay ku gorgorsanto biyaha biyaha ku gorgorsanto oo ay raadsato inay ka hesho xeebta inay ka hesho meel dekadaheega batroolka laga helayo qaybtii ogaadeynaya meel ay ka dhowsa inay ka hesho waxaana ku gorgordamisa kulley biyaha iyo waxyaalo badan oo kale marka waxa soo socda gorgortan badan baa soo socda inaan waxaan u baahan nahay aan siyaasad degan la nimaadno oo ma garanaysaa firfircoon oo ku dhisan cilmi inaan la nimaadno loo baahan yahay waa mahadsantaha haye maxamed maxamed deeq arrimahan ka dhalanayo loolankan cusub ee biyo xireenkan uu dhaliyay ee masar iyo etoobiya marka la fiiriyo toddobaatameeyadii iyo wixii ka horreeyey waxaan dheelitirnaanta xiriirkii masaarida aan la lahayn ayaa waxa uu dhib weyn oo dhinaca etoobiya nooga imaan lahaa ayuu naga ilaalinayay laakiin markii dawladda soomaaliya ay burburtay oo wadamada carabtana ay iska mashquuleen masarna ay ka ka baxday geeska africa oo dhan waa mida kta in ay etoobiya iyo kenya in ay isku ballaariyaan boosinkii ay masar ka baxday oo shaxdii siyaasadeed ee geeska africa inay iyaga degaan waa mida keentay waxaan filayaa haddii xikmada la yimaado waxaa imaan kara inay masar miisaanto kaalinta kenya iyo etoobiya ay kuleeyihiin hadda soomaal iska maamulanayaan inay kaalintaas meesha inay yaraato oo ay keento in faragelin badan ay yaraato oo labada ay ku hayaan soomaaliya masar iyo carabaha way yareyn karaan taana faa'iidaa noogu jirta laakiin haddii si xigma le aanula dhaqano oo aan noqonin jabhada inta hubna loo dhiibo haddii aan jabhada un ka furin military dalka taasna waxaan umalaynayaa in inay soomaalida ka caqliyeysatay oo ay aada u baraarugsan yihiin waxaan shacabka soomaaliya qayb weyn ayuu ka ciyaari karaa dibadda iyo gudahaba weydiinta iyo iyo in laga tashado oo dawladda aan lagu dayno raayi caamka soomaalida inay isweyd maxaa nooga faa'iidaysanaa arrintan maxaa dhibaato aan iska ilaalinaa sideen u dhaqanaa maxaan madaxda ku cadaadinaa maxaa baarlamaanka soomaaliya uu ansixin karaa oo kasii ka doodi karaa in ay inaan ka faa'iidaysano dhibaatadii oon khibradii ku dhaqano iyo siyaasad xumadii hore inaan godadkii dawladihii kala duwanaayo ay kusoo dhaceen dawladdii militariga ah iyo rayidka ah iyo jabahadihii godadkii kusoo dhaceen siyaasadeed inaan dib loogu dhicin oo aan noqono dad ka gudba aada umahadsantihiin dhammaantiin brofesor xuseen warsame doctor cabdikariim daahir iyo doctor maxamed deeq adigaa mudan
guud ahaan intaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa ka qayb galay barnaamijka brofesor xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda kaalgari ee dalka kanada doctor cabdikariim daahir xasan oo wax ka dhiga jaamacadda qaahira arrimaha afrika iyo carabtana ku takhasusay iyo doctor maxamed deeq ibraahim cabdi oo ka tirsan macadka daraasaadka carabta ee magaalada qaahira tan intaan dib damba ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo